بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo afraad min suurati aali cimraan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala wamaa muxammadun haddii la faafiyey nebi maxamed waa dhintay wamaa muxammadun nebi maxamed muusan ahaanin ilaa rasuulun rasuul rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortiis arrusulu rusul ay tageen rusul baa ka horraysay kuwa dhintay baa ku jira rususha iyaga ah waa waa socdeen afa in maata kuwa la laayey baa ku jira rususha reer bani israiil waa iyaga ambiyada layn jiray afa in maata haddii nebi muxamed dhinto ow qutila amba la dilo inqalabtum idinku ma gadoomaysaan calaa acqaabikum cirbihiinna miyaa u gadoomaysaan war madiin la'aan iyo gaalnimaa ku noqonaysaan haddii hogaamiyaha nebi maxamed hadduu dhinto yaa ma isbedelaysaanoo diinta iyo iimaanka miyaa ka noqonaysaan maya waa in nidaamkii sidii u socdo wey meesha waa in laga sii wado qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yanqalib qofkii gadooma calaa caqibayhi labadiisa cirbood waa maxay meeshuu ka yimid gaalnimadii xumihii falan yadura allaaha ilaahay ku dhibi maayo shay-an waxba ilaahay ku dhibi maayo wax uu ilaahay diinkiisa uu yeelaayo ma jidho isagaa naftiisa cadaab iyo caro u bandhigay wasayejzi allaahu ilaahayna waa abaalmarin doonaa ashaakiriina kuwa shaakiriintaa ilaahay waa abaalmarin doonaa abaal weyn oo wanaagsan ayuu siinaya aayadan waagii dambe markii dambe nebigu dhintay calayhi salaatu salaam madiina ee saxaabadiisay cumar inta hor istaagay yidhi carar yaa yidhaahda nebi maxamed baa dhintay nebiguna waa imaan doonaa waxyi baa laga yaabaa inuu ku socdo ciddii tidhi nebigaa dhintayna xadgudub bay sameeyeen gacnahaana la jari doonaa oo sayd cumar la hor istaagay seefta oo cid la hadasha la waayey ilaa asxaabtii waxaa dhacay wax ka weyn dahshaa ku dhacday nebi maxamed alai sl khayru khalqillaahi ya baa dhintay sayd cumaroo maqnaa baa yimid nebiga u galay wejigoo ka dhunkaday wuxuu yidhi ina khadaab ummadda ka fariiso sayd abubakar cid gaadhay ma jira saxaabada isagaana ugu fadli badan fariisa buu yidhi ijlis markaasuu aayaddan akhriyey abubakr wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum sayd cumar iyo saxabadu waxay dhaheen waxaa moodaa inay maanta nagu soo degta aanaba ka warhayn awal markaasaa dadkii dee waa la wacdiyey oo qur-aankii baa loo sheegay oo dhimashada noolo kasta inuu marayaa loo sheegay isbeddel baa dhacay sardheer weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana linafsin naf uma ahaanin an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane kitaaban mu'ajalaa kataballaahu ilaahay waa qoray almowta dhimashada cala alkhalqi ilaahay dhimashada khalqiguu ku dul qoray kitaaban muajalaa kitaaban qoritaan oo mu'ajalan la muddeeyey naf kasta iyo noolo kasta wakti loo qabtay buu leeyahay kana hormari maryo kana dimari maayo waxay ka dhigan tahay haddii qofku fuliyoobo jihaadka ka haro jihaadkaasi nolol u siyaadin mayo waaga u dhiman lahaa waa xariiqanta waa qoranta hadduu qofku geesinimo sameeyo oo dagaalada dhex muquurtana dagaaladu cimrigiisii soo hormarin mayaan oo dhiman maayo iyadoo aan tiisi la gaarin ayb marka digtoonnidaani qadarta ilaahay waxba ka tari mayso haddaa isdhahda meel kasoo dhibi ka socoto waxba ha u dhowaani qadartii laguu qadaray xilligaad dhiman lahayd waxba ka tari mayso qof dhimanayaana ma jiro cimrigiisii aan dhammaan halis kasta oo u galo jihaad kasta oo u galo khaalid binu waliid oo intaasaa dee inta dagaaladoo dhan saa u hogaaminayay markii horena gaalada u dagaalamay markii dambena muslimiinta markii dambe u dhimanaya waa isagii dhahaya alla maanta waxaan dagaal geli jira maanoo firaash iskaga jiifa mayaa maanta iska dhimanaya yaan dagaalba ku jirin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yuriid qofkii doonaya fawaaba dunyaa adduunyada fawaabkeeda adduunyada birbirkeeda qofkii raba iyo camalkiisa qofkii adduunyo ujradeeda iyo ajarkeed raba nu'tihi waanu siinanaa minhaa adduunyada minhaa xaggeeda wey adduunyada soo u rabo loo siin maya minhaa min bacdihaa wey intaan uga qadarnaan ka siinaynaa wey qofkii adduunyo doonaya waanu u dhiibaynaa intii ilaahay u qadaraa looga dhiibaya maxay arrintaani ka dhiganta dagaalka markuu bilaabanayay uxud konton nin baa meel la fariisiiyey rumaat baa la yidhahdaa magacooda meel kudumbuura wey hadda sawirada iyo markaa lama joogo xajka aad loo soo sawiro nebigu wuxuu yidhi haddaan guulaysanay haddaanan guulaysaninba dhabarjabinta naga ilaaliya halkaa jooga cabdulaahi bnu jubayr waa adiga hogaamiye u ah shimbiruhu hadday hilibka iyaga qaadqaadanayaan no- nooma imaan ka dhaan dagaalkii dhabarjabintii bay difaacayeen dagaalkii baa bilowday racii horeba markii koowaadba gaaladii baa lala kaca tirada badnayd oo dhowrka kun ahay markay arkeen nimankiioo la fogeeyey oo lala kacay bay dhaheen war maxaa meeshana dhigay waa asxaabadii waa iyo nebigu waa adkaadeen qan- aynu nimanka kala harno hubka iyo qaniimada iyo waxay wadaan wuxuu ku yidhi ninkii nebigu u dhiibay war ma waydnaan garanay nebigu inuu yidhi si kastoo aan la kulanno meesha kama dhaqaaqi kadhaan waxaana meeshaan aayadahan laga qaadanaya khilaafidda amarka rasuulka oo la khilaafo dhibaatada ka sababoobaysa toddobaatankaas saxaabi oo dhintay oo xamse bin mu- cabdilmualib nebiga adeerkiis isku naasna ay nugeen xagga radaaca uu hogaaminayay khilaafkii amarka rasuulka la khilaafay bay ka sababowday iyo wixii dhaawac dhacayba waxay dhaheen way diideen way madax adeygeen toban nin maahe intii kale waxay galeen soo aadeen meeshii dagaalku ka socday iyo haniimadii khaalid binu weliid oo ciidanka gaalada qayb ka mid hogaaminayay oo meel maantao dhan ka fiirsanaya mar raggaani dhan u mashquuleen ama ka tageen meesha oo dhabarjabin loogu talagalay isaga laftiisa inuu xagga kaga yimaado saxaabada dhabarka baa markaa ku soo dhuftay raggii ku haray tobankii meesha ku hadhay iyo raggii kale oo markay kuwaan sii mareen cagta sii saareen kuwii kaleba dad badan buu laayay marka maxaa la tilmaamayaa waxaa la tilmaamayaa qofkan dadkan adduunye inay doonayeen khatar kuwii macnaha yidhi war qaniimada aan doonanno man kaana waman yurid hawaaba addunyaa nu'tihi minha waa loo sarbeebayaa laakiin waman yurid qofkii doonaya hawaaba alaakhirati aakhira hawaabkeedana nu'tihi minhaa xaggeedaan ka siinaynaa waa kuwa iyagu meesha ku haray oo yidhi annagu meesha ka dhaqaaqi mayno wasanajzi waa abaalmarin doonaa ashaakiriina kuwa shaakiriinta ah abaalmarin weyn baan siinayna qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waka'ayin wax badan oo min nebiyin nebi ah baa qaatala dagaalamay wax badan oo ambiye ilaahayaa jihaad iyo dagaal galay nebigaasoo macahu maciisa ribbiyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyey ay yihiin kuwaasoo kafiirun tiro badan rabbiyuun waxaa la qofkan waa qof rabbi kuwa rabbi loo nisbeeyey waa dadka camalkooda iyo cibaadadooda iyo daacadooda daacadda ah culamo rabbaaniyiinah cubbaad saalixiinah dad wanaagsan weeye kuwaas ay maciisa yihiin wa ka'ayin min nebiyin qaatala iyo qutila labadaba qaataladaada iska hadda kuu qoran dagaalamay macahuna ay yihiin ribbiyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyey kuwaasoo kaiirun tiro badan famaa wahanuu ma daciifin limaa kii asaabahum asiibay fii sabiili llahi ilaahay waddadiisa wixii ku asiibay oo dil iyo dhaawaca wamaa dacufuu mana aysan daciifin jihaadkii kama daciifin tan horena famaa wahanuu ma fulayoobin limaa kii asaabahum asiibay fii sabiili llahi ilaahay waddadiisa ku asiibay wamaa dacufuu jihaadkiina kama daciifin wama stakaanuu manaysan isdullaynin ma dulloobin wey ma dulloobin cadowgooda iskuma dhiibin wallaahu ilaahayna yuxibu mid hawaabiyo jecel weeyaan alsaabiriina kuwa saabiriinta qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wamaa kaana muusan ahaanin qawlahum qowlkoodii kuwaa wanaagsan ilaa an qaaluu inay dheheen mooyaane wamaa kaana qowlahum qowlkoodii ma ahaanin ilaa haada alqowla qowlkan soo socda mooyaane oo ah ilaa an qaaluu maxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagiyow ikfir lanaa ilaahayow noo dhaafanaga dunuubanaa dembiyaashayada ilaahayow noo dhaaf wa israafanaa xadgudubkayagana ilaahayow noo dhaaf fii amrinaa amarkayaga dhexdiisa aan ku xadgudbayno wa habbit ilaahayow waxaa sugtaa aqdaamanaa gomadaha yagana ilaahayow markaan dagaalamayna sug oo lugaha yaga dhulka ku adkee wansurnaa ilaahayow nooga hiili calalqowmi qoomkii dushiisa alkaafiriina ee gaalada ahaa hadalkaas dhibaatadii ku dhacday wax kale qowlkoodu ma noqon ilaa an qaaluu sidaa unbay dheheen sidaa unbay dheheen faataahum allahu ilaahay baa siiyey hawaaba addunyaa adduunyada hawaabkeeda iyo wa xusna hawaabi alaakhirati aakhira hawaabkeeda keeda wanaagsan labadiiba ilahay waa iskugu dara wallaahu ilaahina yuxibu lmuxsiniin kuwa muxsiniintaa ilaahay mid jecel weeyaan qofka camalkiisa ilaahay darti ula yimaada camalkiisana wanaajiya kuwaa iyaga ah iyaguna abaalmarintaasay leeyihiin ayb wallahu yuxibu lmuxsiniin marka aayaadkaas aan soo marnay nadro guud markii aynu dib ugu noqonno saddex nuqdaba ka soo qaad markii aayaddan ka bilownay la yidhi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum makfiradaa la hormariyey jannada makfiradaa laga hormariyey maxaa laga shaarayaa marka hore qofku inuu takhliye la yimaado awsaafta xunxun uu iska nadiifiyo baa ka horaysa inuu taxliye la yimaado awsaafta wanaagsan inuu ku sifoobo waxaa ka horaysa awsaafta xunxun inuu iska dhammeeyo oo waxaa jannada geliddeeda mudanaya qofkii xumiha iyo dembiyada iska nadiifiyey ee daahirka ah maqfiro u tartamaa layidhi taa intaasaan ka noqon markii cardiga hadda laga hadlayeyna jannada cardigeedu asamaawaatu walardu inuu yahayna ibnu cabaas wuxuu yidhi toddobada samo iyo toddobada dhul oo laysku xidhiiriyo saa laysku dhinac dhigay wey cardigeedu dhuulkeedana fa kayfa yakuunu duulaha seebaa dherarkeedu noqonaya ilaahay baa og taasna nuqdada uga soota arrinta kale waxa weeyaan ninkii hiraqle la dhihi jiray oo gaalnimada ku dhintay ayaa nebiga warqad u soo qoray calayh salatu wasalaam nebi maxamedo waxaa iigu yeedhay buu yidhi jannatin carduha asamaawaatu walardu janno ballarkeedu cirar iyo dhulal laysdhinac dhigay leeg yahay fa ina naaru cirar iyo dhulal iyo intay yaalleenba haddii jannadii lagu bilkaxay fa ina naaru naarti xaggee taallaa markaas ilaa cir iyo dhul iyo wixii jiroo dhan jannadii baa lagu ballaariyey in la eeg naarta xaggee markaa qotontaa oo ay ku suganta nebigu wuxuu yidhi subxaana allah ayna alleylu idaa jaaa annahaar habeenkii xaggee aaday maalintu markay timaado adu waxaa ii sheegtaa loogama jawaabintiisii xujo xujo ka horkeen wey habeenku xaggee buu naga aaday markii maanta biri subax maalin ay qoraxdu soo baxdo habeenkii meel iigu sheeg waka taasna nuqdadaasan kaga noqon qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo in tudiicuu haddaa adeecdaan aladiina kuwa aladiina waxa kafaruu gaaloobay kuwa gaaloobay haddaa adeecdaan yarudduukum waxay idin celinayaan calaa acqaabikum xirbihiin gaalnimay idinku celinayaan fatanqalibuu waa gadoomaysaan khaasiriina xaalatiin kuwa hoogay markaas oo khasaaray waxa weeyaan ninkii munaafiq ahaa markii dagaalkii la arkay saxaabadii in dhibaato badan gaadhay waa kuwa munaafiqiina iyo balaayo iyo kale waxaa laisla faafiyey war abuu sufyaan aan magangelyo idinka soo xirno ninkaan ciidanka badan wato meeshaan wakaas oo haddaan doonno cabdulaahi binu ubaye aan u dirno oo nimankaan isku xihan aandhahno warnadaaya annagu waxaad dhib dambe nagu arki maysaan heerkaasaa la gaaray ilaahay wuxuu yidhi haddaa adeecdaan kuwa gaaloobay cirbihiinay idiin celinayaan fatanqalibu waana gadoomaysaan khaasiriina xaalatiin kuwa khasaaray iimaanka waay bay idinka qaadayaan bal iskaba dhaafe allaahu ilaahay baa mawlaakum naasirkiinna wa huwa ilaahayna khayrunnaasiriin intaad gargaadha kan ugu khayr badan weeye subxaana wa tacaala huwa khayru naasiriin ilaahay kaa weeyaan gaaladaa waxay dhaheen baa la yidhi munaafiqiin niman ah hadduu nebi maxamed nebi yahay dhibaatadan kuma dhacdeen war hoy idinna noqda ninkii munaafiq ahayoo saddexda boqol la noqdo oo kale war dagaalka iskaga bax balaayay ku tashwiishiyeen tii baa marka lagala hadlayaa wahuwa khayru naasiriin ilaahay kaa weeyaan subxaana wa tacaala ilaahay gargaar weydiisa cid kale gargaar ha weydiisanin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sanulqi waxaan ridi doonnaa marka gaaladii mar hadday saxaabadii jebiyeen waxaa ilaahay ka qabtay oo laga joojiyey gaaladiina inay magaaladii soo galaan xoolihiina qaataan waa laga ceshay waatan sababtii looga celiyey ilahay wuxuu yidhi sanulqi waan ridi doonaa fii quluubi ladiina kuwii qalbiyaashooda kafaruu gaaloobay arrucba argagax baan ku ridaynaa bimaa ashrakuu bisababi maa shay sababka ashrakuu ay ugu shariigi yeeleen billaahi ilaahay maa shay ay ugu shariigi yeeleen lam yunazil ilaahay uusan soo dejin bihi maagaba sulbaana wax xujo ah markay ilaahay ugu shariigi yeeleen wax haysan wax xujaa u haysan oo baatila oo ay ilaahay ku sheegayaan waa iyaga hubelow kor noqo iyo asnaam iyo balaayo waxaas kor u qaadayay wa mawaahum kuwa gaalada ah hoygood annaaru naar weeyaan wa bi'sa alla baasi lahaayey mahwa aalimiina kuwa aalimiintaa hoygood iyo meeshay u noqonayaan wa bisa waxaa baas lahaaday mahwa aalimiin kuwa aalimiintaa ma'wigooda iyo hoygooda ay u hoyanayaan kaa ayaa baas lahaaday markaasaa nimankii waxay dhaheen gaaladii tirada badnayd waaba carareen baqdin baa qalbiga loo geliyey waaba sii durkeenba nebiguna maalintii dambe waa isaga yidhi waa ka daba tegaynaa markaasaa weliba wuxuu yidhi dadkii wax gaargaareen oo dhaawacyadu gaareen baabay raacayaba dadkaa dhibaatadu gaadho xanaaqsan dadkaasaa way raacayeen nimankina waa ka daba tegaynaa markaasaa kuwiina sii carareen waa saddex kun iyo saxaabada iyo toddoba boqol iyo ka yarba ah oo toddobaatanna laga dilay qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi walaqad xaqiiqees walaqad xaqiiq lawallaahi laamta waa laamu qasr walawallah walaqad xaqiiqee sadaqakum allah ilaahay waa idinku rur sheegay wacdahu yabahiisa oo idiin yabohay inuu idiin kaalmaynayo id waqti taxusuunahum gaalada aad jirid goynayseen aad laynayseen dheh aad laynayseen biidnihi ilaahay idankiisa layn daran waa markii hore bilowgii dagaalka layntii hore gaalada la laayay aad jafayseen taxusuunahu jirigoyn jafid ah weeyaan waa dilid daran weeyaan xataa idaa fashiltum markaa idinkii fashilanteen yaa oo feeyowdeen oo watanaasactum aad doodeen fil amri amarkii aad ku doodeenoo raggii dhabarjebinto dheheen aan galno qaniimada ee waa guulaysanay iyo yaynaan ka dhaqaaqin nebiga amarkiisa khilaafin aad doodeen oo wacasaytum aad caasideen amarkii rasuulka min bacdi maa shay gadaalka araakum ilaahay oo idin tusiyey maa tuxibuuna waxay jeceshiin ilahay indhaha idiin saaray oo waxay jeclaayeen waa maxay ilaahay indhaha u saaray oo la tusiyey dee saxaabadiioo guulaystay gaaladiioo lala ruqay iyadiio xoolihii laga furanaya iyo hubkiiyo waxay wateen waxaasaa la tusay iyo nasrigiiyo iyo xaliif iyo xulufo la'ah saxaabadiiyo nebiga ayb wacasaytum aa caasideen min bacdi maa shay gadaalka araakum ilaahay idin tusay maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin oo nasri ah yaa sidaas ilaahay idin tusay subxaana wa tacaala maa tuxibuun intaa markay dhacday oo intaas samayseen jawaabtii idaada kaa xadfan bou manacakum nasrahu ilaahay nasrigiisii idinka manciyey gargaarkiisi baa laydinka joojiye wey waa doodeen waa fulayowdeen waa fashilanteen ya amarkii rasuulkaa caasideen meeshii laydin yidhi joogaa ka tagteen markaasuu manacakum ilaahay nasrigiisii idinka manciyey jawaabkii idaadu wakaa minkum idinka waxaa idinka mid ah minkum idinkoo idinka mid ahaaday man duul yuriidu dunyaa adduunya doonaya waa kuwii buurta ka tegey meeshii difaacay kaga jireen ee dhawarjebinta ka ilaalinayeen wa minkum waxaa idinka mida man baa idinka mida yuriidu laakhirata aakhira doonaya waa tobankii barti aan ka dhaqaaqin cabdulaahi bnu jubayrna hogaaminayey meeshiina lagu laayay markii dambe umma intaa ka bacdi sarafakum ilaahay waa idinka sarfiyey idinka oo saxaabadii ah canhum gaaladii xaggoodii gaaladii baa laydinka socesh waaba iyagu saxaabadu carareen waa laydinka soo sarfiyey maxaa laydinka sarfiyey liyabtaliyakum inuu ilaahay idin jirabo oo idin itixaamo yaa haziimaa dhacaysa gaaladiibaa qalbigoodii dhiirashanaan soo gelaysaa idinkiina xaggiinna waa laga sarfiyey iimaankiina tan lafteedana la itixaamaya waa laydin jirabaya jirabaad baa la yidhahdaa walaqad xaqiiqee cafaa wuu cafiyey ilaahay cankum xaggiin isyaankaad la timaadeen waa layska kiin saamax waa layska kiin cafiy walaqad cafaa ilaahay waa cafiyey cankum idinka xaggiin cafi ilaahay baa laydinku mannaysay baa layidhi cafigaasaa laydin sii ayib waxaa la yidhi cafigaa ilaahay baa ilaahay ku mannaysa subxaana wa tacaala dadkii noocaasaa weeyaan waxaa la yidhi dadkii maalintaas dagaalku socday aan isdhaqaajin ilaa nebi inuu cararo waa ka nebi mar nebi inuu cararo waa ka xaaraam uu boqdo sideedaba keligii hadduu haro meesha saxaabadu gadaal u carareen oo dhabarka duween nebiga iyo koox la socotayna xaggii gaaladay u sii dhaqaaqayeen markaasaa caynaanka faraska nebiga kuwii hayey bay hadba faraska xakamaha kusoo qabanayaan si uusan faraskaana ula gelin nebiga gaalada dhexdood hadba waa soo qabanayaan saasay xakamaha ugu soo qabanayaan madaxiisa iyo gafuurkiisa raggii maalintaas sugnaaday waxaa ka mid ahaa alsad اlmiqdaam geesigii libaaxii soomajeestaha ahaa anas binu nadri baa la dhihi jiray anas binu nadri wuxuu adeer u yahay anas binu maalik buu adeer u yahay muslimiintu markay xoogaa dhibaatada jabniin ku dhacay gaaladuna faafiyeen iyo munaafiqiintu nebi maxamed in la dilay ilaahu waxaan kaaga cudurdaaranayaabuu yidhi muslimiintu waxay sameeyeen oo nebi maxamed inay maanta ka carareen oo gaalo dhabarka u duwe ilaahow waxaan kaloo kaaga beri noqonayaa waxa kuwaan samaynayaan gaalada ah oo nebi maxamed la dagaalamaya seeftiisibuu soo qaatay xaggii gaaladu u orda sacad binu mucaad saxaabi la dhihi jiro nabadoon ahaa baa ka hor yimid markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii anas baa wuxuu yidhi aynas ayna yaa sacad war sacado xaggee ii daawamaraysa anuu xaggaan u ordayaay markaasuu wuxuu yidhi innii laajidu riixa aljanna jannada urteedii baan waxaan ka helayaa duuna uxudin awliyada ilahay dee saxaabada jannadii baa ii soo uraysa buu yidhi buurtan uxud sokodeedaa jannadii iiga soo uraysa dee qof janna u udhay maxaa u malaynaysaa ma waxaanaaba u muuqanaya wuu tegey wuu dagaalamay dad buu laayey isagiina waa la dilay markii la dilayna gaaladu maqaarkiisii iyo jirkiisibay ku falaadeen waa suura xumeeyeen markii maydkiisa la keenay cid garta qof garta waa la waayey gabar walaashiisa baa xubnaha faraha mid ka mida gartay waxaa la helay siddeetan iyo dhowr dhaawac baa ku yaallay oo iskugu jira waran lagu duray yaa garaac la garaacay leeb lagu dhuftay bay iskugu jira qisadu waa qisoo dee caan ahoo bukhaarigaa warinaya iyo imaam muslimba waa warinayaan sidaasaa dhacday xagga saxaabada waxaa jiray dumar kooxa oo saxaabada la socday laakiin dadka jiran yaa dumar baa jiray aan badnayn taasina intaasi ahayd waxaa dhacay sagaalkii ninoo nebiga ku hadhay sodomeeye ahayna sagaalkii u dambaysay markay gaaladu soo galaanba saynu sheegnay yaa janno qaata oo naga qabta baa nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam man yarudduhum canna walahuljanna yaa naga reeba naga joojiya jannana qaata ama jannada aniga rafiiqigula noqda markaasaa sidaasaa toddoba saxaabi ku dhimato oo reeran saareeda todobadii waa dhintay taasna imaam muslim baa warinaya waa qiso dheere markii dambe gabadhii beerka xamse la soo baxday oo caleelisay la leeyahay markay damcday inay liqdo waa liqi weyday kama degin nebigu waa isaga u tiinaanyooday waa isagii maalintaas nebigu duca tiro badan calayhi salaatu wasalaam u duceeyey saxaabadiina halkaasa lagu aasay ilaa maanta markii xajka la tago waxaa lagu tusayaa meeshoodii oo dadku loo gelaya inay ziyaartaan oo arkaan shuhadaa uxud iyo saddexda saxaabi oo caanka ah xamse bin cabdilmualib iyo muscab bin cumayr iyo cabdullahi binu jaxshi baa si gaara lagu tusayaa ayb wallaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala duu fadlin fadli weyn miduu maaliga weeye cala almu'miniina mu'miniinta dushoodana uu ku tafadulay darsigeeneena intaasu ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam